sababta dhabta ah ma garan karno laakiin markii arrimahaas aan dareennay markii aan la xiriirnay waxaa noo soo ifbaxday xabsi ay ka qabaan biyo xareeda oo roob meesha ka daayay biyahaasi iyo kuwo fatahaadii webiga ah oo meel laba buunta hoosteeda meel aan marayo xabsi adi biyo darteed inay ugu soo baxeen ayaan aaminsannahay deegaanka fiidow haatan iyaa gacanta ku haya deegaanka fiidow waa deegaan aada u ballaaran maamul ayaa ka jiray todoba iyo labaatan juulo ayaa hoos tagto xaruntana fiidow ayay ahayd marka meeshii xarunta ahayd ee fiidow haddeer waxaa gacanta ku hayo waxaan dhihi karnaa waxaa gacanta ku haya ama yimaado ku sugan qoladii kale qoladii kale ayaa joogta waxaanu fahmay waxaad ka hadlaysaa maleeshiyada al-shabaab ha ha ha wan gartay haddii ay iyagu gacanta ku hayaan oo or markii horena dee dowladda iyo ciidamada nabadyelinta gacanta ku hayeen ilaa hadda wax dhibaato ah oo shacabka ku nool deegaanka fiidow ay u geysteen miyaad maqasheen maxaase kala socotaan marka hore shacabku qaarna way soo qaxeen inta badan intii ku hartana waxaa nagu maqaalo ah ilaa iyo saddex ruux inay ka haysan bal waxaad nooga warantaa mudane guddoomiye ku-xigeen meesha ay ku taalo deegaanka fiidow dadku waxay isweydiiyaan waa gobolka shabeellada dhexe mise gobolka hiiraan iyo ahamiyadda ay tuuladani ama deegaankaasi u leeyahay arrimaha siyaasadda ee gobolka
meesha fiidow ama deegaanka fiidow wuxuu ka mid yahay gobolka shabeellaha dhexe degmada mahadaay waa halka laga soo galo gobolka xaduudda dhankan hiiraan meesha laga soo galo ayay ku taallaa waxay ahamiyad u leedahay isku xeerka labada gobol waxay ahamiyad u leedahay isku xeerka wadada dheer ee jamhuuriyadda ay isku marta ee gobolada dhexe iyo muqdisho waxay ahamiyad u leedahay dhanka wax soo saarka waxaa ku yaalo kanaalka labaad ee africa ugu weyn ee dudula kanaal ama jina kanaal qofka sida u yaqaano waa degaan aada ugu wax soo saarka ugu caana waa degaan nabadeed waa deegaan horumar intaas ayaa u astaana wan gartay waxaad ii sheegtay mudane guddoomiye ku-xigeen in hadda gacanta ay ku hayaan maleeshiyada al-shabaab deegaankaasi ciidamadii burundi ee ka soo baxay deegaankaasi ilaa iyo hadda miyay idiin sheegeen xilli ay ku laaban doonaan
walaa arrimahaasi waa ma xaqiijin karno waa arrimo nabadgeliyo inay hadda ku laabtaan inay beri ku laabtaan iyo inaysa ku laaban waa mid ayaga ka go-do balse annaga waxaan sheegaynaa waxaan aada ugu xunnahay deegaankaas oo awal ka jiray fatahaado abaaro dalagyo saddex jeer go-ay cuduro cuntayaro nafaqa darro ay ka jirtay inay kusii fuqax iyo dhibaato iyo amni darro aad ayaan ugu xunnahay waxaanu ku baaqaynaa ma ahan sabab lagu soo baxo jidkii ayaa go-ayo ama roob ayaa da-ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa amasom waa kuwa loogu talagalay shacabka inay naftooda u huraan waxaan leenahay aad ayaan ugu xunnahay sida ugu dhaqsiyaha badan waa in dib loogu laabtaa deegaankaas ayaan leenahay